hiba cabdulaahi xuseen oo ka mida gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ayaa samaysatay fursad ganacsi taasoo ah iibinta dharka isboortiska lagu ciyaaro kuwaasoo ay kusoo bandhigto baraha bulshada ay isticmaasho dharkan ayay ka keentaa magaalada muqdisho iyadoo ay ka iibsadaan dhallinyarada ciyaaro banooniga ee ku nool magaalada beledweyn hiba cabdulaahi xuseen ayaa raadiyo beerulo uga warantay waxyaabaha ay iibiso iyadoo sheegtay inay nolosha qoyskeeda si wanaagsan uga maareyso ganacsigan onlineka waxaa bilaabay dabayaaqadii labada kun iyo labaatanka waana ii baraan alxamdulilah waxaa qaab online ahaan ku iibiyaa oo ganacsiga yahay dharka isboortiska maadaama magaaladan ay ku yartahay meel isboortis oo ragga maxaan lahaa ay ka helaan qalab isboortis oo dhammaystiran aniga dharkaas isboortiga keena ah hab online ahaanaan u iibiyaa darsin ha ahaato nus darsin ha ahaato koox dhanaa i imaado mararka qaar oo iga dalbato oy dhaho waxaa u baahanahnay fanaanadaha noocaas iyo noocaasa anagoo koox ah dhen waa u dalbaa intay rabaan labaataniyo koo labaataniyo labo intay rabaana waa u dalbaa ayagoo yareed iyo ayagu waaweyne anigaa dalbado maxaa lahaa sida kabaha sigsaamaha buumooyinka sarwaalada iyo fanaanadaha waaweynka xataa isboortiga waxaasoo dhan maxaa lahaa waa iibiyaa qaab online aan u iibiyaa kooxaha jirta oo markii dadka qaar fanaanadaha iga gataan yacni si dhaqsi loogu keeno koox kale fanaanadaha goormay keensateen camal isweydiiyaan dan laysoo tilmaamo oo sidii aa fanaanadaha maxaa lahaa ayagana aa ugu dalbo oo sidii ay iga gataan online ahaan mararka qaar waa iska wada keensadaa ayagoo dhan kooxaha qaarna adigoo yaraan hadda waxaa macmiili le-eh oo igu xiran ugu yaraan ilaa iyo dhowr iyo toban koox xaafadda ka dhisan yacni xataa odayaasha miisaanka cuslaada ah sarwaalkoodii fanaanadooda u keenaa maadaama ay salax ciyaarayaan shan iyo lix waxay maxaa lahaa kooxdiiba waxay doontay iga gadataa ganacsigan onlineka ah xaqiiqdan ku faa'iiday sababtoo ah inaan guri ka tago oo maxaa lahaa meel fadhiisto oo dabeeshii waxay igu soo dhacaan waa ka raystay alxamdulilah adoo gurigaaga joogo onlinekaada waxaada ka dalbo onlinekaada kusii gado wixii kaasoo doonan kara kaasoo doontaan wixii kaleetan delivery ahaan ugu dhiib waa waa ku faa'iiday alxamdulilah hadii kale gabdhaha waxaa kula talin lahaa in maxaan lahaa shaqooyin badan ay jiraan inaan la caajisin online xataa shaqooyin badana hadda ka banaan ay gabdhaha samey karaan sida inay dharkii ilmaha ku iibiyaan marka waxaa kula talinayaa gabdhaha soomaaliyeed khaasatan gabdhaha ku nool magaalada beledweyne inayna ka jiifaanin maxaan lahaa ganacsiga adoo gurigaada joogo wax iibso adoo gurigaada joogo maxaan lahaa wax waa samaysan kartaa ganacsi geer iyo weyn malahna ganacsiyaa lagu dadaalo gabdho hiba cabdulaahi oo hogaamiso koox ka mid a kooxaha ka dhisan magaalada beledweyn ayaa fursad u hesha inay dhalinyaro badan wax ka iibsadaan si loo dhiirigeliyo